kulanka wadatashiga istaraatiijiyada dib u heshiisiinta maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabatay magaalada muqdisho kulanka ayaana waxa uu ahaa mid diiradda lagu saarayey nidaamka istaraatiijiyadda gobolka banaadir iyo u diyaargarowga doorasho qof iyo cod ay si ay bulshada soomaaliyeed uga qayb qaadato doorashada kaalinna ugu yeelato ammaanka dalka ugu horeyna waxaa kasoo qayb galay kulanka ururada bulshada rayidka waaxyaha kala duwan maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka amnigiisa sada gobolka banaadir wareen agaasimaha guud ee qorsheynta maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay faahfaahinna ka bixiyey muhiimadda kulankani uu lahaa gudoomiye markaa waxaan rajaynaynaa muddo kooban oo lixdan cishaha gudahooda inay noo dhammaato istaraatiijiyada dib u heshiisiinta gobolka banaadir taasoo noqon doonto dukumiinti haga hanaanka dib u heshiisiinta sidaasoo kale mudan gudoomiye waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkii doorashuu aadayaa maadaama uu doorasho aadaya waxaa laga maarmaane dib u heshiisiintu inay hirgasho oy shaqayso waxay ka mid tahay dadku markaasi ayagoo heshiisa inay doorasho aadaan ay markaasi si xoro u doortaan madaxdoodii heer degmo iyo heer gobol sidaa daraaddeed siyaasaddan waxay imaanaysaa ama istaraatiijiyadan imaanaysaa xilli dalku doorasho aadayo qayb weyne ay ka qaadan doonto markaa inay doorashada ay hirgasho ugu dambeynna waxaa kulanka ka hadlay soona xiray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir isagoona sheegay in kulankani muhiim u yahay bulshada gobolka banaadir
wiilasha iyo gabdhaha iyo odayaasha iyo haweenka intaba inaan ku baraarugsanaanno oo aan ogaanno oo qof kasta mas-uuliyad uu iska saaro dalkeennu maantay laba shaqo oo muhiima ayaa hadda hor taalla shaqada ugu weynu waxay tahay waxaad og tihiin khawaarijtii dalkan muddada dheer dhibka ku haysay culayska ku haysay in hawshoodu gebangabo ay tahay oo saakay dagaallo culuso ay ku socdaan meelo badan saaka dagaaladu ka socdaan maalmihii lasoo dhaafay meelo ay qabsadeen saakay ilaa shalay laga xoreynaayo ayna tahay middii ugu dambeyday oo boqolkiiba boqol dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay aaminsan yihiin markaan haddii la jebiyo nimankaas inaysa dib dambe usoo laabanayn waxaana laga rabaa annaga haddaan nahay reer gobolka banaadir waa aniga lahaa hadda dadkii ugu muhiimsanaa meeshaanay fadhiyaan inaad la shaqaydiin hay-adaha ammaanka inaad la shaqaydiin maamulka gobolka inaad la shaqaysiin dowladda waxa aad kula shaqaynaysiin oo laynka rabaana waxay tahay xog inaad keentiin lamarlabo doorashadii qof iyo codka ahayd ayaduna waa socotaa waa ogtihiin guddiyadii doorashada shalay oo ugu dambeeyey inay maaragtay xisbiyadii siyaasadda inay shahaadooyinkii guddoonsiinayeen magaaladan
maamulka gobolka banaadir ayaa ka mid ah goob meelaha la doonayo in dhowaana ay ka dhacdo doorashada qofkii codka ah